rugta ganacsiga ee somalilan ayaa soo abaabushay munaasibadda casho sharaf iyo afur isugu jirta oo xalay a ku maamustay mas-uuliyiinta qunsuliyadda uu dalka turkiga ku leeyahay magaalada hargeysa ee somalilan guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xidhiirka ganacsi ee ganacsatada somalilan ay la leeyihiin dalka turkiga halkan waxaa fadhiya ganacsatadii raggii ugu mudnaa inaynu ladaba kulanno oo aan muxuu ahaa aynu isbarannana idinkoo maanta dalka cusub waanu ku faraxsannahay runtii ganacsiga turkiga xoog baanu ugu xidhannahay haddii aanay ka koobaadahayna waa ka labaad dalalka aanu wax ka soo dhoofino waxaanu geedk way u nahay albaab u nahay boqol iyo labaatan malyan oo bilaabada oo etoobiya ah oo aanu fiir garayno runtii ganacsigeennuna mar walba markaa dambeysa wuu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kolley xafiiska iyaga jamarku waxa uu la xidhiidhaa xafiiskiina waxaanaanu ganacsatada turkiga wax kasoo iibsanaysa ama u tegaysa alaabtana waanu warqadahaan usoo qornaa aanu cadaynayno inuu yahay ninkaasi nin jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la howlyarayo ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro un warqada cidaan ganacsi ka shaqalahayn maan hab ganacsi u socon ma siino guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan jamaal caydiid waxa uu isdul taagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada somalilan sanadkii wax kaga soo iibsato waddanka turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyey oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay islamarkaana ay jireen duruufo dhaqandhaqaale oo ganacsatada somalilanna usii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale usoo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyey laba kun saddex iyo labaatan dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen turkiga
january ilaa december waxaanu turkiga ka keenay koob iyo toban kun sagaal boqol iyo sagaal container sanadkaasoo weliba sanad waramo siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu hoseeyey lacagta aanu wax kaga soo iibsanay markaa turkiga sanadkaa wuxuu dhan tahay boqol iyo sagaal iyo soddon milyan toddoba boqol sideed iyo lixdan shan boqol iyo shan iyo konton waa iska boqol iyo afartan milyan oo dhaxyr la laakiin xogtani waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaanu rajaynaynaa in wadashaqaynta iyo cilaaqaadku sidaa kasii wanaagsanaado lacagta aan idiin sheegay kuma jirto tacaafimaadka loogu tago oo iyaduna runtii aad iyo aad u fara badan iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha kaargooga iyo maraakiibta waaweyn balkiga in kontiinarada hayn baawiiganna waxaa soo xidhanaya markab sideed kun oo tan sida guddoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in somalilan ganacsatadeedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo somalilan ay haysato fursada looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada turkiga waxaanu kaloo rajaynaynaa intaan idinka qaadano haddiidaan in leg naga qaadayna kalaba naga qaataan waanu haynaa xoolo waanu haynaa hargihii iyo saamihii baanu haynaa waxaanu haynaa wax kalluumadii baanu haynaa wax badan baanu qarin karnahay beeyadii baanu haynaa wax badan oan export garayn karnaanu haynaa haddana batrool kale waanu leenahayo macdinta waxaan rajaynaynaa in ganacsiga iyo iyo iyo iyo iyo wada shaqaynteennu ay sidaa kasii wanaagsanaato marka runtii waxaan isleenahay marka loo eego afrika wax iibka turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay oo maga saddexaad oo marka afraad tahay somalilan dal kooban ha ahaato laakiin waa dad macaamiisharka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka male cilaaqaadka turkiguna dee ilaa cusmaaniyadiibu ka bilaamayay ilaa maalinka maanta ah shirar badan baanu ka qayb galnay oo carwooyin waaweyna turkiga qusulka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya magaalada hargeysa mr levit yesred oo beddelaya qunsulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada somalilan gaar ahaana rugta ganacsigu munaasibaddan soo dhoweynta ah ee loo sameeyey hadan maxamed cakuule v o a hargeysa